أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وفدة
bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanow wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda idinku soo gaaraya kusoo dhowaada faafreebka qodobadan kusoo qaadan doona waxaa ka mid ah xildhibaan ka tirsan kooxda riddada soomaaliya oo qirtay inay ku jabeen duulaankii shareeca la diriirka ahaa ee murtadiinta ay ku qaadeen gobollada dhexe ee dalka barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonaa mid ka mid ah xildhibaanadaasi oo arrimaha ka hadli doona guddiga gurmadka fatahaadaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo raashin qaybin ka sameeyey degmada ceelcadde ee wilaayada gedo kadib markii ay saameyn ku yeesheen daadad ku soo rogmaday halkaasi barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaan qaar ka mid a dadkii gurmadkaasi ka faa'iidaystay sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaan kulan wadatashi ah oo u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada jubbooyinka iyo waxgaradka degmada kamsuuma oo la isla gartay in hantida iyo dadka intooda taagta daran la geeyo meelaha taagyada ah si aysan saameyn ugu yeelan fatahaadaha uu samaynayo webiga jubba qodobada kale waxaa ka mid ah damaca abiy axmed iyo dibad wareega xasan gurguurte barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaan warbixin aan idinkaga diyaarinay inta barnaamijka u socdo sidoo kale waxaad ku maqli doontaan xaalado halis ah oo laga soo sheegayo magaalada beledweyne iyo dad ku go'doonsan qaar ka mid ah xaafadaha magaaladaasi xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka filistiin duqaymaha bahalnimo ee yahuuddu ka wadaan khaza iyo howlgalka duufaanta alaqsa qodobadaas iyo wixii kale ee soo kordhaa iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta ayaan barnaamijka ka marnaan doonin qaar ka mid ah wariyaasheenna ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaa toosna uga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteena life streamka oo caalamka toosaad nooga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal mar kale kusoo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka sida hordhiciisa aad ku maqasheen caawa barnaamijka waxaan kusoo gudbin doonaa qodobo kala duwan oo xiise badan ha yeeshee barnaamijka waxaan ugu horeysiin doonaa xubintii hadalhaynta warbaahinta oo alaaba halkan uu ka soo jeediyo bashiir muxyidiin abu ayman haye bashiir caawa maxaa ka cusub waa mahadsantahay walaalka faysal mahad caawa waxaa iga cusub dhacdooyin iyo warbixino lagu qoray mareegaha internetka ugu horeyn waxaan soo qabanayaa wakaaladda wararka ee shahaada oo ka faaloota arrimaha bariga afrika si gaar ahna axdaafta soomaaliya waxna ku qorta luqadda carabiga waxaana bogoga ugu horeeya ee facebook telegram iyo barta loo yaqaan x whatsapp iyo sidoo kale rocket jad iyo webka shahaada news dot com saaran warbixino iyo maqaalaad kala duwan waxaa ugu horeeya howlgalladii ay fuliyeen mujaahidiinta ee ka dhacay qeyba ka mida wilaayaadka banaadir iyo shabeellada hoose sidoo kale shahaada waxaa saacadihii lasoo dhaafay ay daabacday maqaal ku saabsan warqadii sheekh usaama maraykanka u diray laba iyo labaatan sano ka hor waxaana cinwaan looga dhigay dhacdooyinka ka dhacaya khaza waxay dib u soo celisay fariinta usaama bin laadin ee maraykanka u diray laba iyo labaatan sano ka hor waxayna dadka ameerikaan ka xaqiijiyeen inay usaama bin laadin ku raacsan yihiin weerarada uu ku qaaday maraykanka sidoo kale waxaa shahaada ay daabacday warbixin ku saabsan wilaayaadka islaamiga ah si gaar ah sawiro laga soo qaaday magaalada jilib oo muujinayay dadaalo looga hortagayo fatahad uu sameeyo webiga juba shahaada waxay sidoo kale daabacday warbixin ku saabsan khilaafaadka siyaasiga ah ee ka jira kenya oo saameyn ku yeeshay wax soo saarkii dalkaasi markan waxaan soo qabanayaa websaytka caalamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga websaytka warbixinada maanta lagu daabaca waxaa ka mid ah akhriso xogta saraakiil kenyaan ah oo ay daadad la tageen waxaa sidoo kale warbixinada lagu daabacay caalamada ka mid ah meedadka dad ku geeriyooday badda berbera oo baadigoob loogu jiro askari ka soo badbaaday duulaankii coos weyne oo lagu dilay ceelasha biyaha warbixinada kale ee maanta lagu daabacay websaytka caalamada waxaa ka mid ah askari yahuudi ah oo bam ku weeraray masjid ku yaala daanta galbeed ee filistiin markan waxaan soo qabanaya websaytka idaacadda islaamiga ee alfurqaan warbixinada maanta lagu daabacay waxaa ka mid ah maxay tahay ujeeddada laga leeyahay goobaha tumashada ee muqdisho warbixinada kale ee lagu daabacay websaytka idaacadda islaamiga alfurqaan waxaa ka mid ah sheekh xasan yacquub oo u jawaabay ra-iisul wasaare xamse ee walaalka markan waxaan soo qabanayaa barnaamijka faafreebka wararka aaladda uu ku leeyay telegramka dhacdooyinka maanta lagu qoro waxaa ka mid ah askari ka tirsanaa maleeshiyaadka ridada oo lagu dilay deegaanka ceelasha biyaha ee dowlaadka magaalada muqdisho waxaana barta lasoo dhigay ee sawirada askarigaasi sidoo kale warbixino maqaalaad barnaamijyo iyo wararkii ka baxay idaacadda ayaa lasoo dhigay barta uu barnaamijka faafreebka wararka uu ku leeyahay aaladda telegramka markan waxaan soo qabanayaa websaytka somaali memo warbixinada lagu daabacay walaalka websaytka waxaa ka mid ah qaramada midoobey oo sheegtay in xasuuq daran uu ka socdo ismaamulka amxaarada itoobiya warbixinada kale ee soomaali memo lagu daabacay waxaa ka mid ah duqeyn ay konton qof oo shacab ku shahiideen oo ka dhacday xaafadda jabaliya sidoo kale waxaa lagu daabacay websaytka somaali memo dad fatahaado iyo daadad ay ku go'doomiyeen magaalada beledweyne warbixinada kale ee lagu daabacay waxaa ka mid ah urdun barakicinta falastiiniyiintu waxay khatar ku tahay amniga dalkeena sidoo kale waxaa lagu daabacay khaza oo bannaanka keentay laba aflaynta culimo soomaaliyeed faysal oo dhinaca kale warbaahinta maanta warbixinada ay qorayeen waxaa ugu muhiimsan murtad cabdulaahi kulana oo ka mid ah xildhibaanada kooxda ridada soomaaliya islamarkaana soo noqday sarkaal ka tirsan sirdoonka kooxda ridada oo sheegay in kooxdooda ay ku fashilmeen sidii ciidamada afrikaanta ay kala wareegi lahaayeen goobaha ay ka baxaan waxa uu sidoo kale sheegay inaysan helin maleeshiyaadkii buuxin lahaa saldhigyada ay baneeyaan ciidamada artemis isagoona maleeshiyaadkooda ay ku burbureen furimaha dagaalka wuxuuna tusaalayaal u soo qaatay weeraradii dhacay qeyba ka mid a galgaduud gaar ahaan weerarkii lagu xasuuqay maleeshiyaadkooda ee ka dhacay magaalada cusweyne iyo maleeshiyaadkooda deegaanadii ay ka baxeen mar uu arrimahaasi ka hadlayey waxaa daladiisa ka mid ahaa waxaa xaqiiqo ah dowladda soomaaliya inaysan diyaarin ciidan la wareega admiska la wareega forward baskay ka baxayen dagaalkan la sheegayo shabaabna waa dagaalaan qorshaysnayn ee ciidamada lagu baaba'shay wey waad ogta wixii caws weyne ka dhacday inta magaalo ee ciidanka soomaaliyeed uu ka soo baxay wareegga koowaad uu ku leeyahay waxaa ka mida booco jicibow iyo sooman garsiyaani nuur fanax beera yabaal baardheere aboorey burdaar ruunurgood hilowlagaab alfuraad ceelbacad ceel la helay cadcadey budbud ceel hareeri waxaa xaqiiqaa xilliga kan shabaab inay sidii horena ka xoog badan yihiin ka hub badan yihiin ka dhaqaale badan yihiin kana qorsho fiican yihiin waxaana keenaya qorsho la-aanta ciidanka uu ku leeyahay xaradheeruu joogaa iyo ciidanka uu ku leeyahay wuxuu joogaa meel hebel wax bedelaa ma jiraan fasax ma qaataan saddex bilood bay furunta ku jiraan tuutahooday kula jiraan waa ku rafaadsan yihiin meel kastana hadda waa kusoo jabahayaan waa tahay bashiir ugu dambeyn maanta maxay ahayd hadalhayntii taallay baraha bulshada waa mahadsantaha faysal waxaa saacadihii lasoo dhaafay baraha bulshada ay ku xiriirto qabsaday arrin fadeexad ku ah kooxda ridada oo ay ku dhaqaaqeen ciidamada kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga dalka ciidamada atamis ayaa la sheegay in maalinkii khamiistii ay isugu yareen xarunta taliska booliska kooxda ridada warbaahinta shisheeye ee xalana ku sugan iyo kuwa soomaalida ah balse markii ay soo xaadireen goobta ayaa waxaa dhacay arrin kedis ah ciidamada kufaarta faysalo waxay sheegeen in booliska kooxda ridada ay ku wareejinayaan warqadaha loo yaqaan ee foorte ee wax lagu daabaco ama wax lagu qorto waxaa intaas kasii yaabadnayd in cadadka la wareejinaya uu ahaa cadad aad u tirayar oo farkutirs ah arrintan ayaana keentay in lagu maadaysto kooxda ridada waxyaabaha la isweydiinayay waxaa ka mid ah walaalka ma kooxda ridada ayaa awoodi weysay in warqadahaasi soo iibsato oo dalbatay mise ciidamada kufaarta atamis ayaa doonayey inay ku maadaystaan murtadiinta dabaldhifyada u ah ee ay dalka ku ilaaliyaan siyaasiyiin iyo shakhsiyaad ka tirsan kooxda ridada ayaa arrintan iyada ah si aada uga falceliyey iyagoo sheegay in kooxda ridada xitaa lagu aamini waayey warqadahaasi oo warbaahinta markhaati looga dhigay marka madaxweynihii dalku yahay nin daruufo been ah jilaya dhinac kasta ee faashado riji been ah la mariyey uga dhegan yihiin gacantiisa qoorta ku wata faraadsan oo rifrifan waxaa hareer socdana ay ka kooban yihiin qaar uu dhalay qaar uu adeer u yahay kuwo xigto ah oo keli ah ee dowladnimadii idil ka kaftoomay ma taqaan sababta saxaafadda markhaatiga looga dhigay wax kale ma ahane ee waa fariinta la dirayo waa inaan xitaa warqadda ee foorta ah lagu aamini karin dowladda xasan sheekh sidaas waxaa yidhi murtad cali yare cali oo ka mid ah siyaasiyiinta murtadiinta ah xubintii hadalaynta warbaahinta caawa waa naga intaa aad buu umahadsan yahay bashiir muxuudiin ayuu kaasi ahaa markanna waxaad ku soo dhowaataan warbixin soo koobi doonta damaca abiy axmed iyo dibad wareega xasan gurguurte waxaa inoo soo jeedinaya walaalkeen ilyaas cabdulaahi bishii ugu dambaysay abiy axmed ayaa dhowr jeer ka hadlay sidii ay itoobiya u heli lahayd dekad ganacsigooda ku xirta caalamka intiisa kale helitaanka bad ayaana xukuumadda adis ababa u noqday bartilmaameedkeeda koowaad oo ay u dejisay qorshayaal kala horreeya qorshaha koowaad waxa uu noqday in la sameeyo ciidan xagga badda ah oo la sheegay in faransiisku uu muddooyinkan dambe siinaya tobabar gaar ah dadyow fara badan oo u dhuundoloola xiisaddan ayaana sheegay in askartan ay tobabar ku qaadanayeen xerada taana ee uu ka soo askuma niilka buluga ah abey oo laba maalin ka hor hadal ka jeedinaya baarlamanka itoobiya waxa uu caddeeyey in damaca itoobiya ah helitaanka bad uusan ahayn mid hadda bilowday oo uu yahay mid soo jiitamaya in muddo ah isagoona dadka aanan ogeyn arrinkan ku tilmaamay kuwo aanan la socon soshiyal miidiyaha oo qabarmoog ah waxa uuna yidhi mar uu hadlayey halkee bay ku maqnaayeen markii aan dhisanaynay ciidan kuwa badda ah way iska caddahay soo ma ahan inuusan jirin ajando kale oo lagu fasiro arrinkaas ajanduhu wuu cad yahay maxaan uga xishoonaynaa inaan dhahno bad ayaan doonaynaa oo aan caddayno hadafkeenna dhanka kale xasan gurguurta ayaa maalmihii lasoo dhaafay safarradda wersi ah ku maraya waddamo badan oo ka mid ah qaaradaha yurub iyo afrika si uu u helo mushaharkii la siin lahaa gaalada admis murtadkan ayaa muddooyinkan dambe la daaladhacaya sidii uu xal ugu heli lahaa arrinkan baaqina ay u sii ahaan lahaayeen askarta admis maadaama uu aaminsan yahay in haddii ciidamada kufaarta afrikaanta ay waddanka isaga baxaan murtadiinta mar qura cagta la marin doono laba maalin ka hor murtad xasan sheekh maxamuud ayaa ka degay dalka burundi oo ka mid ah waddamada ay ciidamadooda duulaanka ku joogaan soomaaliya xogaha qaar ayaana sheegaya in gurgurta uu kala hadlay dhiggiisa burundi sidii ciidankiisu ay muddo dheeraad ah ay u sii joogi lahaayeen waddanka ciidamada burundi ayaa bishii lasoo dhaafay isaga baxay degmada raagaceelle ee wilaayada shabeellada dhexe iyagoo ku gacan seeray muddo kordhintii saddexdii bilood aheyd ee loo diray ciidankaas arrintan ayaana loo sababeynayaa inay la xidhiirta khilaaf soo kala dhexgalay burundi iyo filla soomaaliya taasoo uu xasan sheekh maxamuud doonayay inuu raalligelin ka bixiyo intii lagu guda jiray safarkiisii bujumbura gurguurta ayaana ku soo hongoobay codsiyadii uu ugu tegay dhiggiisa burundi maadaama ilaa hadda labada dhinac aysan soo saarin wax is-afgarad ah oo ku aadan kulankan madaxa kooxda riddadana uu ka laabtay bujumbura dhanka kale waxaa xusid mudan in murtadkan uu safarro tuugsi ah ku maray waddamo badan oo ku yaalla qaaradda yurub waxaana ka mid ah dalka biljamka gaar ahaan caasimadda waddankaas ee bruseles halkaas oo ay ku taalla xarunta ugu weyn ee gaalada midowda yurub gurguurta ayaa tan iyo markii uu ka degay gobollada dhexe waxaa marba marka ka dambaysa soo muuqanaya guuldarrooyinka maleeshiyaadkiisa tuugsiga iyo sharafdhaca maamulkiisa taagta daran waana mid ku hungoobay oo quus ka taagan la dagaalanka shareecada allaah ee laga hirgeliyo wilaayaadka islaamiga ah aad buu mahadsan yahay ilyaas ayuu kaasi ahaa عمال جيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا
markanna jubbooyinka kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada jubbooyinka iyo waxgaradka degmada kamsuumo ayaa ku soo dhammaaday gudaha degmadaasi iyadoo kulamadaasna looga hadlayey sidii dadka muslimiinta ah ay uga samata bixi lahaayeen daadadka iyo fatahaadaha uu sameynayo webiga jubba ee mara degmadaasi waxaa sidoo kale laisla gartay in hantida shacabka muslimiinta ah iyo dadka intooda taagta daran la geeyo goobaha taagyada ah ee aan biyuhu saameynta ku yeelan karin haddaba waa kuwan qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka degmada kamsuuma oo arrimahaasi ka hadlaya maanta waxaan joognaa degmada kamsuuma waxaase ilaahay nama keniyey shir weyn oo laba maalmood socday oo wadatasha ah odayaasha dhaqanka iyo waxgaradta iyo ganacsatada iyo walaayada jubbooyinka ugu horey waaliga gobolka iyo mas-uuliyiinta gobolka laba maalmood iswareyso iyo shir aska jiray iswareysanayno marxaladaas ku jiro wadanka gaar ahaan jubbooyinka fatahadaha hadda ka socdaan wadanka aska warweydinay walaayadan xog badan ayna siisay oo jubbooyinka waxaynugu warbixiyeen xaaladaha degmooyinka kale iyo dhibaatooyinka tuulooyinka gaareen iyo marxaladda hadda biyaha ay maraayeen wararkaas shalay maanta wadatashigaasa u fadhinay wadatashigan waxaas ku dhammaaday in macnaa dadaal dheer la galo sidii ay ku badbaadi leedahay agagaarka degmada kamsuuma iyo mawaaxiyada wixii dhiman had waxba ay gaaran in la badbaadiyo maatada iyo hantaduba in la badbaadiyo wadatashigii guud sidaasaa ka soo baxday waana qaadinay in fatahaadaas gurmada u samayno wixii hor u dhaco degmooyinka kale ama tuulooyinka gaaray meeshanas ilaahay ku okeeyo laakiin gaar ahaan degmada kamsuuma maadaama gobolkii juhda soo bixiyey waraysa badan iyo xog badan asna siiyey aninkana waxaa ballan qaadnay maadaama aan nahay odayaasha dhaqanka oo jubbooyinka gaar ahaan degmada kamsuuma anigoo ah suldaanka beesha dareed waxaa ballan qaaday maatada degmada kamsuuma in gurmudda u samayno aan soo dhaweyno dhulka taagaga waxeebaha ama tuulooyinka guryaha dadka ku jiro cid kasto laba qol haddii ay leedahay qol inay ku hirto inta kale ummadda kale la geliyo aa u gurmino aa soo dhabayno waa ballanqaadnay anagana waxaa ballanqaadnay si gaarah weliba beesha dareed maadaama ay u badan tahay eega xeebta oo taaga biyaha ay koreena waxaa ballanqaadnay ummaddaas cid kastoo ay noqoto inaan soo dhabayno aa u gurmino aan garab istaagno taasna waa ballanqaadnay in beesha dareedee aan nahay si aad i gacan furan iyo walaaltinimo iyo kalsooni intii dhibaataan laga baxaayo inaan u gurmino aan ka jiifinin sidaasaa ballanqaadnay wabilahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu innagoo ah nabadoonnada degmada kamsuumo dhammaan kulan ayaan wada qaadanay ayadoo noo timid walaayada gobolka kulanka aan wada qaadanay nala yiri meelaha taagga iyo meelaha kale taga duumo naloo keenay oo naloo soo gurmaday dhan kastaba waana qaadanay deegaanka hadda waa nabad qabaa xarakada wax walba noo moogta noo ballanqaaday biyo hadday imaan taagaas fuulaa nala yidhi wax walbana waa naloo soo diyaariyay kulan wanaagsan ayaan ku dhammaysanay xaaladdaynana sidaas ayay ku dhammaatay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu annagoo ah salaadiinta ku nool degmada kamsuumo waxaa maanta shir wada tashiaa wada qaadanay walaayada gobolka oo uu hogaaminayo waaligeenna abu cabdallah waxaan wada tashigaas ku wada qaadanay guud ahaan fatahaadaha ka jiro waddanka ayaan uga wada tashanaynay khaasatan midda annaga naga qusaysa ee degmada kamsuumo waxaan isla meeldhignay oo isku afgaranay in dadyooga iyo hantidooda la badbaadiyo loona raadiyo meelo ay ku badbaadi karaan sida dalcadaha ka agdhow burgaan iyo buulimaamow oo khaasatan ah deegaanka hadda aniga aan suldaan ku ahay waxaana isla qaadanay ummaddaas si guud badbaadadeeda inaan ka wada qayb qaadanno waxaan leeyahay ama aan ku boorinayaa dadkaas walaalahooda ah ee ka soo baxaya maxaa la dhahaya meelaha webiga ku soo fatahay in ay isgarab istaagaan maxaa weeye kii laba qol ee qol uga baxo dadku ay qaabilaan si walaaltinimo ku dheehan tahay dadka islaamka lagu garanayay ay maxaa la dhahaya walaalahooda u kaalmeeyaan maxaa la dhahay u garab istaagaan haddii ay waxay haystaan ay kala goostaan sida dadka islaamka lagu garanayo marka insha allah waxaan isla qaadanay walaayada macal muxaafadada kamsuumi macal heer gobol in dadkaas badbaadadooda aan ka wada shaqeyno wadatashigan wuxuu noogu soo dhammaaday si aad u wanaag badan taladii iyo waanadina loo keenay waan qaadanay insha allah waana ku dhaqmi doonnaa waxaana uga mahad celinayaa walaayada islaamku aad ugu gurmatay dadkeeda islaamka ee shacbiyaddu ku hoos nool waad mahadsantihin ayaan leenahay ilaahayna garabkeenna hagalo idinkana allah idin xifdiya ayaan leenahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sidoo kale waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka oo kulankaasi qayb ka ahaa islamarkaana kormeer ku sameeyey biyo xirano lagu sameynayay webiga jubba iyo meelo kale oo webiga laga furayey ayuu warbaahinta kula hadlay halkii shaqada ay ka socotay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن وحى إلهي مهديه وأنا الله سبحانه وتعالى قم هالنقيا إن سن بدا كن مد دق مدى كمصومة دق مدى سودنا والببياء كهرريان هذا ماشي أن جوجنو وعمله الشقة لقاها يي وحى هذا يري أكتي إذا وحويان وعمل هذا كور فكتي waxaasoo dhagaxa la gashay hadda alxamdulilaah lugta ayaa lagu marayaa marka socodkannagu wuxuu ka soo bilowday min salagle ilaa iyo waxaanu soo marnay ilaa iyo lix degmo bu'aale ayaa nimid sidoo kale waxaan tagnay degmada saakow dhammaan degmooyinkaasoo dhan waxaan kala soo hadalnay sida layskaga mooso biyaha waxaan ka samaynay guddiyo gurmad oo hoos tegaya guddiga guud ee xarakada shabaabulmujaahidiin marka alxamdulilaah waxaa noo suurta gasay sidoo kale inaan degmada jirib aan nimaanno halkaas ayaana ayagana waxaan ku qaabilnay maamulka degmada iyo guddi aan halkaas ka dhisnay alxamdulilaah si fiican bay ayadana u socotaa xagga macnaha xidhidda biyaha fatahaadda salagle saakow bu'aale jilib hadda waxaan maraynaa degmada kamsuuma ee degmada shanaada alxamdulilah rabbialcaalamiin si fiican baan maamulkii waan la kulannay guddigii fatahaadda waan la kulannay waxaan la kulannay odayaasha dhaqanka deegaanka oo aan kala hadalnay dadka in la maareeyo layskana xidho meelaha khatartaa waxaan sidoo kale isku raacnay in meelaha qaarkood la furo si waxaa weeye webiga uu u nafiso ayadana alxamdulilah rabbialcaalamiin aad iyo aad baan ugu guulaysannay meelaha qaarkoodna waa la xihay meelana waa la furay si webiga waxa uu u neefsado marka alxamdulilah rabbialcaalamiin waa degmada noogu khatarta badan bay ahayd degmada kamsuuma waa degmo micnaha degmooyinka ugu hoosaysa weeyaan xagga micnaha waxa weeyaan markii la fiiriyo qiyaasta xagga waxa weeyaan mitiraadka webiga intay ka hoosayso marka aad iyo aad bay u hoosaysaa degmooyinka dhan waa ka hoosaysaa saas ay tahayna waa degmada ugu dhibka yar hadda waxayna ku timid bacdallaah ilaahay subxaanahu wa tacaala gargaarkiisa iyo juhuuddii ay bixiyeen maamulka degmada guddiga fatahaadda iyo waxa weeyaan iskaashiga guddiyada degmada ka dhisan iyo dhammaan mujtamaca ka kooban degmada waxa weeyaan kamsuuma hadday noqon lahay ganacsato odayaal dhallinyaro dhammaan gacan baa waxa weeye waa la iskaalmaystay gacanba gacmo wadajirba wax ku qabsadaan ilaahay mahaddii si fiican baa hoosha u hirgashay waxaan hadda kormeer aan ku joognaa meelaha hadda waxa weeye biyaha laga xidhay baan hadda kormeer aan ku maraynaa waxaan soo aragnay buundadii oo horey u burburtay waxaan soo aragnay meelo kale hadda waxaan taagannahay waddada isku xirtaa kamsuuma iyo jilib waxa biyo hadda soconaya waad u jeedaan guuxana waad maqashaan marka alxamdulilah rabbilcaalamiin bulshada marka reer kamsuume waxyaabaha aad kula dardaarantay marka maxaa ka mid ah waxaan kula dardaarannay awalan inay allah subxaana wa tacaala loo laabto in xaaladdan oo kale waa ilaahay subxaana wa tacaala aafo samaawiya laa caasima min amriillaah ilaahay subxaana wa tacaala qadartiisa hadday timaado cid ka fakanaysa ma laha in ilaahay loo laabto waxa weeye mar walba ilaahay in la baryo ilaahay loo laabto toobad micnaha la sameeyo dadku ay iscafiyaan waxaa laga yaabaa dembiye aan kasbannay inay ku timid dahara alfasaadu fi lbarri walbaxri bimaa kasabat aydi nnaas waxaa laga yaabaa dunuub annagu aan galnay in musiibooyinkan ay ku dhacayaan annagana keliyana ma ahee caalamkao dhan bay musiibooyinkan ka socdaan waana wax dadku ay kasbadeen marka ilaahay subxaana wa tacaala in loo laabto sidoo kale waxaan kula dardaaranay in laisgarabsado waxaan kula dardaarannay in dadka la badbaadiyo iyo hantida in la badbaadiyo waxaan kula dardaarannay deegaannada qaarkood ee waxa weye meelaha taagga ku yaalla in dadka la soo dhoweeyo nuqabadii baan la kulannay odayaashii baan la kulannay waxaan la kulannay ganacsatayda deegaannadaas dadku hadda ay u hayaamayaan waxaanan kula dardaaran in dadka la soo dhoweeyo gacmo loo fidiyo qof walba qoys uu qaabilo arrintaasna waan ku guulaysannay alxamdulilah rabbialcaalamiin si fiican bayna hoosha u socotaa ilaahay subxaana wa tacaalaana hanugu garabsiiyo alxamdulilaah waxa weeye culayska jira roobka cirka ka socda iyo fatahaadda socota ilaa iyo hadda khasaaruhu waa uu yar yahay alxamdulilah rabbialcaalamiin ilaahay baana noo gargaaray bacdallahna waxa weeye juhuudda wilaayada iyo juhuudda waxa weeye guddiga fatahaadda wilaayada iyo guddiga fatahaadda xarakada iskaashi la sameeyey iyo bulshada waxa weeyaan waxaan run ahaantii aad aan u ammaanayaa kaalinta bulshada wilaayada jubbooyinka ay ka geysteen waxa weeye xiritaanka iyo iskamoosida iyo isgacanqabsiga run ahaantii aad iyo aad baan ugu ammaanayaa ilaahayna ha barakeeyo oo ka kooban dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan oo dhan waan howlgelinnay guddigaan ku wareejinnay alxamdulilah rabbialcaalamiin wixii qalab lahayay doomo waxa weeye cagafyo alxamdulilah aad iyo aad baa loo dadaalay waxaan isleeyahay ilaahay subxaana wa tacaala ha noogu kaalmeeyo intii bini'aadam karaankiisa ah waan qabannay allah subxaana wa tacaala ha noogu kaalmeeyo ilaahay baana ka baryaynaa in uu waxa weeye naga khafiifiyo waxa weeyaan dhibaatadan haadaa wabillahi towfiiq
waa hagaag dhegaystayaal markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay xaaladihii ugu dambeeyey ee filistiin duqaymaha bahalnimo ee yahuudda ay ka wadaan khaza iyo howlgalka duufaanta laaqsa ismaaciil salaad ayaa inoo haya aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal soomaali bismillaahi araxmaan araxiim kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinteennii gaarka ahayd ee aan uga hadalno magaalada khaza iyo cudwaanka yuhuudda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer falastiin ee magaaladaasi ku sugan haddii aan ku bilowno majaasirtii ugu dambaysay ee yuhuuddu ay ka fuliyaan saacdihii lasoo dhaafay magaalada khaza maanta waxaa dhacay majaasir aad u fara badan oo dad fara badan oo muslimiin ah oo reer falastiin ah ay ku shahiideen maantana waxay ka mid ahayd maalmihii ugu darnaa ee majaasiirta ay yahuuddu ka geysteen magaalada khaza waaxda caafimaadka ee magaalada khaza waxa ay sheegeen in maanta keliya dadka shahiiday ay gaarayaan kun ruux oo filistiiniyiin ah dhaawacana uu intaa la egyahay goobaha yuhuuddu maanta majaasiirta ay ka geysteen waxaa ka mid ah madarasada loo yaqaano alfaakhuura oo ku taala xirada qaxootiga ee jabaaliya halkaasi waxaa ku shahiiday maanta in ka badan laba boqol oo ruux oo falistiiniyiin ah oo caruur iyo haween u badnaa tiro intaa ka badanna waa ay ku dhaawacmeen haddaba warbaahinta ayaa soo gudbinaya muuqaal ku aadan majsarada yuhuuddu ay maanta ka geysteen madarasada loo yaqaano alfaakhuura
أبو محمد أبو جراد مستشهد لا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل يا عم طب مسيك سعبات يا اختي مسيك سعبات حسبي الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل
sidoo kale goobaha ay maanta majaasiirta ka geysteen yuhuudda waxaa ka mid ah madarasada kaabiga ku haysa ee loo yaqaano talzactar oo ku taalla iyadana mukhayamka loo yaqaana jabaaliya dad boqol ku dhow ayaa iyaduna ku shahiiday sidoo kale yuhuuddu waxay maanta majsaro weyn ka geysteen xerada qaxootiga ee loo yaqaano an nusayraad ee ku taalla magaalada khaza dad fara badan oo boqolaal ah ayaa halkaa ku shahiiday sida warbaahintu ay tilmaamayaan saakay yuhuuddu sidoo kale waxa ay majsaro weyn ka geysteen cisbitaalka loo yaqaano al andaluusi oo ku yaala magaalada khaza halkaasi waxaa lagu soo waramayaa inay ku shahiideen in ka badan boqol ruux oo falistiiniyiin ah majsaro weynna ay yuhuuddu halkaa ka geysteen dhaawacana uu intaa ka badan yahay iyadoo cisbitaalka ay duqeeyeen yuhuudda haddana dadkii shahiiday iyo kuwii dhaawacmay cisbitaalka ayay ku jiraan dadkii dhaawacyada qabay qaar ayaa ayaa dhaawacyadooda halkaasi lagu dabiibayaa wariye ka tirsan wariyaasha ku sugan magaalada khaza oo cisbitaalkaas ku sugan ayaa sawiraya majsarada yuhuuddu ay halkaa ka geysteen maanta نحن الآن داخل مستشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة كما نشاهد waxaan hadda ku sugannahay gudaha cisbitaalka al indunuusiya ee ku yaala waqooyiga magaalada khaza sida noo muuqata aad ay u fara badan yihiin dadka dhaawacyada qaba ee barakacyaasha ah ee daadsan wadooyinkii la marayay ee cisbitaalka halkan waxaa nooga muuqda xajmiga ay la eg tahay musiibadan haleeshay dadka qaba dhaawacyada ee ku sugan gudaha cisbitaalka dadka bukaanada ah dhammaantooda dhulka ayay yaalaan ma jiro halkan meel bannaan oo la maro muuqaalada xanuunka badan ee halkan aan ku aragno waxaa ka mid ah mid ka mid ah carruurta dhaawac qaba oo dhulka yaala kaas oo ilaa haatan aanan helin wax daryeel dawo ah gudaha cisbitaalka waxaa ka jira xaalad musiibo ah oo aad u daran nooma suuragali karto in aan u sii gudubno dhaawacyada sababa ku aadan
تقدم كثيرا بين المرضى بسبب الاكتظاظ في داخل المستشفى sidoo kale goobaha maanta majaasiirta ay ka geysteen yuhuudda waxaa ka mid ah cisbitaalka lagu magacaabo kamaal cudwaan oo ku yaala magaalada khaza halkaasi waxaa lagu soo waramayaa inay ku shahiideen in ka badan boqol ruux oo falistiiniyiin ah waxaa sidoo kale meelaha ay majaasiirta maanta yuhuudda ka geysteen ka mid ah magaalada khan yunis magaaladaasi waxaa ku shahiiday ku dhowaad toddobaatan ruux oo falistiiniyiin ah oo caruur iyo haween u badnaa maanta waxay ka mid ahayd maalmaha ugu badan ee yuhuuddu ay majaasiirta ka geysteen magaalada khaza oo dadka intaa la eg ee kunka gaaraya ay ku shahiideen dhanka kale haddaan eegno xaaladda cisbitaalka ashifa ee ku yaala magaalada khaza oo ah cisbitaalka ugu weyn ee magaaladaasi ciidanka yuhuudda saacadihii lasoo dhaafay dadkii dhaawacyada qabay iyo kuwii bukaanada ahaa iyo shaqaalihii caafimaadka iyo dhaqaatiirtiiba cisbitaalka ku jiray dhammaantood waxa ay xoog uga saareen cisbitaalka maamulka cisbitaalka wuxuu sheegay in hadda cisbitaalkaas ay ku sugan yihiin saddex boqol iyo soddon ruux oo ah dad bukaano ah oo xanuunsanaya iyo laba boqol oo ah dad dhaawacyo qaba intaa keliya ayaa cisbitaalka hadda ku hartay intii kale yuhuudda ayaa maanta si qasaba halkaasi dadka uga saaray waxaa arrintaas ka sheekeynaya mid ka mid ah dhaqaatiirta iyo maamulka cisbitaalkaasi
ciidanka yuhuudda ayaa xalay si xooga nooga soo saaray cisbitaalka shifa waxay nagu amreen in aan cisbitaalka uga baxno qori ceeradiisa iyo iyagoo noo adeegsaday taangiyada ay wataan dhammaan dadka dhaawacyada qabay iyo dadka bukaanada iyo shaqaalaha caafimaadka waxay u qabteen inay cisbitaalka ka baxaan ugu dambayntii saaka sagaalkii subaxnimo waan ka baxnay cisbitaalka annagoo xambaarsan caruurteena dhaawacyada qaba waxaan cisbitaalka ka baxnay annagoo xambaarsan waayeelkeena dhaawacan waxaan lugaynay in ka badan saddex kilomitir iyadoo wadooyinka ay xiran yihiin waddada keliya ee sida nabadda ah ay noogu fureen yuhuudda ee aan marnay waxay ahayd waddada gasha cisbitaalka ee shaaric waxda ilaa aan ka soo gaarno waddada salaaxuddiin waxaan dhex lugaynay taangiyada ciidanka yuhuudda ilaa aan gaarno deegaano nabadda waxaan markaas awood u helnay in dadka qaar ay aadaan dhinaca koonfurta qaarka kalena ay aadaan dhinaca waqooyi ee magaalada khaza
الدبابات الإسرائيلية حتى وصلنا إلى مناطق آمنة استطعنا في حينها من يتوجه إلى الجنوب يتوجه الجنوب للعلاج ونتوجه إلى الشمال يتوجه إلى الشمال haddaba dadka ku shahiiday cudwaanka yuhuudda ee muddada labada bil galay hadda waxa ay ku dhow yihiin ilaa labiyo toban kun oo ruux dhaawacuna wuxuu ku dhow yahay soddon kun oo filistiiniyiin ah inkastoo maanta waaxda caafimaadka magaalada khasda aysan wax tira kooba soo saarin waa hagaag markaana aan eegno halkee ayay maraysaa qaswada duufaanta al aqsa ee ka dhanka ah yuhuudda wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo soo koobaya walaalkeen suwayba cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay walaalka ismaaciil salaad guuleed markaan eegno wararkii ugu dambeeyey ee mandiqada jiida khaza saacadihii lasoo dhaafay waxaa dhacay dagaallo xooggan oo dhex maray kooxaha muqaawamada filistiin iyo ciidanka gumaystaha yuhuudda ismaaciil oo dhammaan jabhaadka kala duwan ee magaalada khaza waxaa isku fara saaray ciidanka yuhuudda iyo kooxaha muqaawamada dagaaladii saacadihii lasoo dhaafay dhacayne waxaa khasaare lixaad le dhabarka loo saariyey gumaystaha ismaaciilow war ka soo baxay kooxaha muqaawamada filistiin maanta waxa ay ku sheegeen in dagaaladii saacadihii lasoo dhaafa dhacay ay u adeegsadeen hubka ka dhanka ah taangiyada ciidanka gumaystaha yuhuudda iyo sidoo kale miinooyin waxayna sheegeen in ay gubeen toddoba iyo toban ka mid ah gaadiidka cadowga sidoo kalena khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac cadowga uu gaaray ismaaciil oo sidoo kale waxa ay tilmaameen kooxaha muqaawamada filistiin in ay geysteen weeraro duqaymo ah weeraradaas waxaa lagu beegsaday saldhigyo militari iyo magaalooyin yuhuudda xoogga ay ku haysato waxaa ka mid ah mandiqada loo yaqaano nayram iyo sidoo kale saldhigga ciidanka yuhuudda ee maris sidoo kale kooxaha muqaawamada filistiin waxa ay duqeeyeen ciidan ka tirsan yuhuudda oo ku urursanaa mandiqada khan yunis magaalada talaabiib ayaa iyadana ka mid ah ismaaciilow magaalooyinka cadowga ee la duqeeyey saacadihii lasoo dhaafay muuqaalo lagu faafiyey mareegaha internetkana waxa ay muujinayeen sawaariikhda muqaawamada oo ku hoobanaysa gudaha magaaladaasi sida ay dubeen kaamirooyinka ku xiran waddooyinka ismaaciil oo sidoo kale mid ka mid ah afhayeenada kooxaha muqaawamada filistiin oo saacadihii lasoo dhaafay hadlay isagana waxa uu sheegay in gaadiidka guud ee cadowga laga gubay afartii maalin ee lasoo dhaafay ay gaarayaan lixdan iyo laba gaari sidoo kalena ay dileen sagaal askari ismaaciil sidoo kale ciidanka gumaystaha yuhuudda maanta war ka soo baxay waxa ay ku qirteen in saraakiil iyo askar looga dilay dagaaladii saacadihii lasoo dhaafa dhacay waxa ay sheegeen in laga dilay lix sargaal sidoo kalena toddoba laga dhaawacay tirada guud ee saraakiisha yuhuudda ee la dilay tan iyo howlgalkan ayaa ismaaciilow waxa ay noqonayaan ilaa konton iyo siddeed sargaal waxaana ka mid ahaa sargaalkii ugu da'da weynaa ciidanka yuhuudda kaas oo lagu magacaabo isriyaajiin ninkan isagoo isqaadqaadaya kibir ayuu magaalada khaza soo galay balse allah fadligii waxa uu ka mid noqday saraakiishii lagu dilay howlgalka duufaanta alaqsa dhanka kale ismaaciilow kooxaha muqaawamada ayaa iyagana saacadihii lasoo dhaafo waxa ay faafiyeen muuqaalo muujinaya ciidan ka tirsan yuhuudda oo ay tooganayaan qanaasiintooda iyo ciidanka yuhuudda oo awood u yeelan la inay goobta ka qaadaan dhaawacyada iyo bakhtiyada askartooda
أربعة أربعة يسحبوهم بسرعة ولك بيسحبوا فيهم 200 ولك كمان خمسة الله أكبر الله أكبر ضربي inahaas ayaa walaalka ugu muhiimsanaa wararkii ugu dambeeyey ee mandiqada jiida khaza suhayb aad baad u mahadsan tahay intaa ayaan ku hakinaynaa caawa xubintii aan uga hadlayna xaaladda magaalada khaza iyo cudwaanka yuhuudda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer falastiin ee magaaladaasi ku sugan aad ayuu u mahadsan yahay ismaaciil salaad markanna wilaayada gado guddiga gurmadka fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad raashin qaybina ka sameeyey degmada ceelcadde ee wilaayada gado iyadoo raashin qaybin loo sameeyey qoysas fara badan oo muslimiin ah oo saameyn ay ku yeesheen daadad ku soo rogmaday guryahooda waa kuwan qaar ka mid ah dadkii muslimiinta ahaa ee gurmadkaasi la siiyey oo ka warbixinaya gurmadka soo gaaray cabdulaahi maxamed baa la yidhahdaa alcadda balka hor alcadda jeeta maanta maxaa loogu siiyey raashin waxaa la siiyey laba sokor iyo bariis iyo saliid maxaa ku siiyey waxaa i siiyey xarakada mujaahidiinta isaysay wakaa maxaa ugu ducaynaysaa marka allah barakeeyaan leh wakaa ilaahay baa mahad iyo shukri leh ilaahay baa mahad iyo shukri roobka ilaahay baa noo keenay ilaahay baa mahad leh si fiican bay noo yay noo taabteen wakaa daadadka si u sameeyeen daadadka waxaa weye si aan caadi ahayn yay u sameeyeen wakaas hadda wax ku dhinta male laakiin waa la jilcay ogow wakaa marka gurmadka la soo gaarsiiyey khayr allaha siiy nimankan soo gaarsiiyey wakaa magacaada ku bilow cabdisax xuseen axmed meesha degmada alcadde bal ka waran maanta maxaa lagu siiyey waxaa la siiyey haaf sukor haaf bariis ah laba saddex loo saliid ah walaayada gobolka isis aad baynu mahadsan yihiin waran dadkii maanta fatahaadaad saameeyey maad noqoteen sideed idiin saameeyeen wallaahi ilaah baa mahad iskale xaafadihii iyo suuqan ka dhexayso biyaha waa nabadgaleen ilaa maal haddana in xaafadii hadda biyaa la yeela ilaa hadda weli iyo suuq iyo xaafad magaala aad bay u saamaysaa gurmadkan dadka ay soo gaarsiiyey mujaahidiinta maxaad ugu ducinaysaa ilaahay khayr ha siiyo waxaan u ducayn khayr allah siiyo cadowgooda allah jibiyey kor allah ka dhigay gaal meel uu joogo baa allah allah bashiir cali xasan degmada alcadde maanta maxaa lagu siiyey maanta waxaa layidhi raashin kubay waa bariis iyo saliid iyo sokor yadiisii walaayada islaamka bal ka waran gurmadkan la soo gaarsiiyey mujaahidiinta soo gaarsiiyeen maxad ilaahay baa ku mahadsan mujaahidiintaa noo keentay walaayada islaamkaan ka helnay ilaahay baan ku mahadinaynaa ayagaan ku mahadinaynaa biyaana galay oo na qaaday alxamdulillahi rabbilcaalamiin waana ku faraxsannahay waana ku faraxsannahay ilaahay baa mahadle waa ku faraxsannahay cadowgana allah qabto gaaladana allah jebi roobabka aad bay noo saameeyeen ilaahay baa mahadda iska leh adiga meel walba biyaa galay biyaa meel walba galay dadki waa sigteen biyaa qaadi gaare alxamdulilah rabbilcaalamiin haddana walaayadaa noo soo gurmatay jaamac iiso abdiraxmaan baa layidhi jaamac maanta bal ka waran gurmadkan la soo gaarsiiyey waa aad buu wanaagsan yahay raashin iyo nacfi baa nala siiyey wakaasoo waa fiicanna aad baa ka waran roobabka iyo sidii magaalada u heleen iyo sidii aad ba biyuhu maxaan ku idhaahday carradii ay u galeen marka waa mahadsan yihiin walaalaha maxaan ku idhaha aad bay maanta gurbad noo siiyeen siday ku mahadsan yihiin cabdiradiif maxamuud cabdiradiif bal ka waran maanta saamayntan iyo gurmadka maanta meesha maanta maxaa ka socda alcado alcado gurmad baa ka socdo fatahaadna haddii waa ka dhacday alxamdulilah ilaahay baana ku mahadsan nimco iyo barwaaqa wax hadda dhib waynoo goysteenna ma lahan laakiin fatahaad baa un ka dhacday walaayadana khayr allaha siiyo waa gurmudba walaalaheedu iyo shacabkeeda u kufidisay raashin ayayna bixisay marka waa alla subxaana watacala ayaa ku mahadsan uma bacdigeedna ayagana waa ku mahadsan yihiin dadaalka ay walaalahooda iyo dadka muslimiinta ay u qabteen magaalada in ilaahay uu ruuc iyo argadax kurudo oo dhulka la jaro baabi'iyaan muslimiintana u gargaaraan ayaan ku habaarhaya mujaahidiintana ilaahay uu la jiro ayagana garabkooda ilaahay uu macooda ahaado marka waxaan leeyahay gaarada allaha allaha baabi'iyo ilaahay diyaaradahooda iyo dababaadka waxay awooda sheeganayaan alla subxaana watacaala awoodiisa ha tuso hana baabi'iyo mujaahidiintana allah gargaara iyo muslimiinta dhammaantood فارح
meesha joogto العدن جوا bal ka waran alcadda maanta maxaa ka socda العدن برواقه الحمد لله الحمد لله إلهي باكو مافن كهذا مصيبة الله وكانوا مسلمين تنا هجوليست مسلمين تو عن قد عينا يا ملي جوان بنو إلهي بدبادية وجوليستان قال أنا هرجع حبان إلهي أقبر يا يا مصيبة أنا عبد الله عبدي فاضل bal ka waran maanta magaalada maxaa ka socda magaalada waxaa ka socota barwaaqo iyo raashin qaybin xarakada mujaahidiinta ay nagu deeqeen walaahi aad bay biyo guur uga jiraan oo magaalada dhan way qabsadeen ilaahay nimcadiisana weyugu duceynaysaan gaaladana gaalada allah jebiye cagta hoosteeda allah geliyo ilaahay waxaan uga baryaynaa masiibo inay ku dhacdo muslimiinta markasta kor allah ka dhigo guul iyo barwaaqan ilaahay uga baryaynaa wakaasoo ilaahay kaharaha mariya xayo ibraahim maxamed bal meesha joogto ceelcadda ceelcadda joogta bal ka waran maanta maxaa ka socda magaalada maxaa loo siiyey raashin baana saliida sonkor waxaana siisay magaalada xarakada joogta waran dadka muslimiinta ugu siiyey maxaa ugu duceyna inuu ilaahay gaalada ka qabtay cadow
gaalada maxaa ku habaaraysaa gaalada in ilaahay hoosta cagta hoosteeda geliyo muslimiintana guulsiiye saana ismaaciil cabdi alcade bal ka waran alcadda maanta maxaa ka socda la siiyey ilaahay oo mahadle raashin baana la siiyey laba saddex la saliida iyo laba haaf haaf sonkor iyo haaf bariis ilaahay ku mahadsan xarakadana siisa ayagana kor allah ka dhigo ka waran gurmadkan raashinka iyo xilliga roobka bal ka waran roobka aaran weeye barwaaqo weeye biyaha meel kasta yaallaan waa nala soo gurmada ama nala soo gurmaday xarakada khayr allah siiyo cadowgeedana allah jebiyo gacanta koraysa allah ka dhigo waan u mahadcelinaynaa kawaran roobabka sidii magaalada u saameeyeen iyo sida u saameeyeen siday u saameeyeen barwaaqo barwaaqo roob roob baan ugu dhacay waxaa weeye afarta jiho iyo afarta barjo meel bannaan ma leh daaqadda waa soo galeen guryaha waa ka baxeen waxaa weeye meeshii ceel ahayd waa waa qariyeen meel kastoo dhan waa camireen ilaahay baa ku mahadsan ilaahay baan u mahadcelinaynaa muddo badan oo abaaraan soo marnay ilaahay baa naga jebiyey ilaahay baan u mahadcelinaynaa Waa lagu barwaaqooba ilaahay baa mahadle ilaahay baa mahadle ilaahay baan ku mahadinaynaa bismillah faadimo cabdidaar hay qaadba bal waxaad nooga warbixisaa bal maanta sida wax u socdaan iyo bal gurmadkan iyo barwaaqadan ilaah nasiiyo alxamdulilah ilaahay barwaaquu na siiyey roob iyo baraaro xarakadana way noo soo gurbata waxayna siisa raashin ayagana waan u ducaynaynaa ilaahay inuu barakeeyo waa hagaag dhegaystayaal guud ahaan intaas ayaana ku soo gebagabeynaynaa faafreebka wararka waad ku mahadsantihiin dhegaystigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balan ah inta ka horaysa nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu